halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaaye unogu saaciiday sharxayn sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijka waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadallada ilaah ee la magac baxay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaana horay idinku sii wadaynaa zabuurka waxaana ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waayo boqor daa'uud ayaa masiixu ka soo farcamay dhanka hooyada markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay oo aannu soo gunaanadnay cutubkii shan iyo tobnaad uu ka hadlayey nin ilaah hor iman kara wuxuuna u dembeeyey qayb zabuurada ah oo taxano ah oo ka soo bilowday zabuurka sagaalaad ilaa iyo kan shan iyo tobanaad waxaana looga hadlayey wax ku saabsan wakhtiga dhibka weyni jiro iyo musaacadada ama kaalmada ay helayaan reer binu israa'iilka ilaah rumaysan xilligaas haddaba zabuurka lix iyo tobnaad oo aynu caaway idiin bilaabayno waxa uu ka kooban yahay hal mawduuc waxaana weeye sarakicidda ciise masiix zabuurka lix iyo tobnaad iyo kan afar iyo labaatanaad ayaa waxa ay isku yihiin hal qayb oo isla socota markaana kitaabkan qhasiidooyinka ee zabuurka waxa uu u habaysan yahay ama laysugu aadiyey si iswaafaqsan kuwa ilaah ammaanka ah oo dhan waa isku hal mawduuc ama qayb kuwa toobadkeenka ayaa iyana isku hormo ah oo waxaa la isugu aadiyey zabuuradaha hadba sida ay isku leeyihiin haddaba mawduuca ay sagaalkaa zabuuradood ee aynu ka gelayno kan lix iyo tobanaadi ka hadlayaan waxa weeye waxyiga ku saabsan masiixa iyadoo ay la socdaan waxyo kale oo ku saabsan muuminiinta oo haraya waa kuwa ka haraya israa'iile zabuurka lix iyo tobnaad waxa uu ina siinayaa wax ku saabsan sara kicidda zabuurkanina waa kii saddexaad ee ka hadlayey wax ku saabsan masiixa wuxuu khuseeyaa nolosha masiixa sida ku qoran aayadda sideedaad wuxuu kaloo ka hadlayaa wax ku saabsan dhimashadii masiixa sida ku qoran aayadda sagaalaad waxaa kaloo uu ka hadlayaa saraakiicda masiixa sida ku qoran aayadda tobnaad iyo weliba sama aadistiisii sida ku qoran aayadda koob iyo tobnaad saraakiicidda masiixa sida ku qoran cutubkan lix iyo tobnaad ayaa saddex meelood oo kala duwan oo ka mida kitaabkan axdiga cusub lagu soo xiganayaa isla zabuurka zabuurkan waxaa loogu yeeraa oo la leeyahay waa zabuur mikhtaam ah ereyga mikhtaam macaanigiisa la garan maayo martin luuther oo ka hadlaya ereygaas ayaa ugu yeeray inuu ka macno yahay jawharad dahaba taasoo aan u malaynayo inuu macaaniga rasmiga ah u dhow yahay zabuurkan lix iyo kontonaad ilaa iyo kan lixdanaad ayaa iyana loogu yeeraa zabuurado mikhtaam ah macaaniga masiixi ahaaneed ee ereyga waxaa si buuxda loogu kaamilayaa ama dhammaynayaa markhaati furka ruuxa quduuska ah sida ku qoran kitaabka axdiga cusub sida aynu arki doonno bal aynu zabuurkan ugu yeerno haddaba zabuurka jawharadda dahabiga ah ee daa'uud waayo waxa uu dhowrayaa kan isaga ka soo farcami doona waana kan uu ka leeyahay ama ka yidhi isagu waa badbaadiyahayga haddaan iminka idiin bilowno zabuurkan ayaannu eegaynaa baalka toddoba boqol iyo saddex ee axdigii hore cutubka lix iyo tobnaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan ilaahow idhowr waayo adigaan isku kaa hadlayaa waxaa tanu muujinaysaa hadalka quruxda badan ee ciise masiix markii uu lahaa sida ku qoran injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka shanaad aayadda soddonaad oo leh waxba keli ahaantayda ma samayn karo sidaan wax u maqlo ayaan u xukumaa xukunkayguna waa xaq waayo doonistayda ma doono waxaanse doonaa doonista kii isoo diray ciise masiix waxa uu qaadanayaa heer aad u hooseeya markii uu dunidan yimi oo uu jidhka aadamiga ah lahaa haddaba innaga aadamiga ahna intee in la eg baynu ka sii laciibsannahay masiixa welibana kor baannu isku qaadqaadnaa oo qab baa inaga buuxa waxaa jira haddaba dad fara badan maanta oo siyaasiyiina kuwo la doorto mutacalimiin iyo khubaro cilmiga sayniska ah ku horeeya kuwaasoo dhammaantood jecel inay qaataan jagada ilaah ha yeeshee waxaynu nahay liciif markii aynu dunida joogno oo wax micno ah oo aan leennahay ma lahan haddii aynaan ku xirayn nimcada rabbiga waxaa haddaba wax yar laynaga hooseysiiyey malaa'igaha sida ku qoran kitaabka cibraaniyada cutubka labaad aayadda lixaad anigu waxaan rumaysanahay haddaba in heerkaas aan gaarayo laakiin masiixa heerkiisu wuu sarreeyaa isagoo raalli ah buu nin noqday anigu waxaan ku faraxsanahay in ilaah nin iga dhigay laakiin waxaan u baahanahay inaan garto waxa dadku ay yihiin bilxaqiiqa waxaan ilaah ugu rayraynayaa wixii uu aniga ii sameeyey markii uu dembigaygii saaray masiixa iyo in uu badbaadiyey mid kastaoo isaga rumaysta sabuurnuhu waxa uu leeyahay ilaahow idhowr waayo adigaan isku kaa hadleeyaa hadalladaasu waxa ay tilmaamayaan sayid ciise masiix waa sawirka daa'uud waxaanan ku kalsoonahay inuu yahay sawir adiga masiixiga ah tilmaamaya haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka lix iyo tobnaad aayaddiisa labaad waxaana qoran sida tan waxaan rabbiga ku idhi sayidkaygii baa tahay oo innaba wanaag ma haysto la'aanta waxaan idinku leeyahay way wanaagsan tahay in ilaah la xasuusto wakhti waliba ee aad ku jirtaan haddii ilaah maal idin siiyo waa in aad heshaan wakhtiga aad ilaah ku xamdinaqdaan oo ku tidhaahdaan sidii daa'uud bay yidhi sayidkaygii baa tahay oo innaba wanaag ma haysto la'aanta bal waxaad ka fekertaa haddii ilmo aad awowe u tahay kugu soo ordaan oo kugu yidhaahdaan awowe sida qalbigaagu u farxayo waxaan innaguna leennahay mid araggiisa inaga sameeyey oo waxaan rumaysanahay inuu aad u doonayo inaannu u nimaadno oo ku nidhaahno adigu waxaad tahay sayidkayga miyaad weligaa ku tiri sidaas ha noqonina sida doqomadii ciise masiix ka hadlay sida ku qoran injiilka sida mataayoos u qoray cutubka toddobaad aayadaha labaiyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan markaasoo uu lahaa maalintaas qaar badan baa igu odhan doona rabbow rabbow miyaanan magacaaga wax ku sii sheegin oo miyaanan magacaaga jinniye ku saarin oo miyaanan magacaaga wax badan oo xoogla ku samayn markaasaan ku odhan doonaa weligay idinma aqoon iga taga dembifalayaalow haddii haddaba aadan ilaah ku shukrinin waxaad la mid noqonaysaa doqomadaas haddaan horay idiinku sii wadno xigashada ayaannu iminkana eegaynaa zabuurka lix iyo tobnaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan quduusiinta dhulka joogta waxa weeye kuwa sharafta leh oo aan aad iyo aad ula faraxsanahay saw arki maysid isagu waa sayidka quduusiinta dhulka joogta markaasna sharafta iyo ammaanta uu bixiyo qof waliba heli maayo isla sida ku qoran cutubka lix iyo tobnaad aayadda afraadoo leh kuwa ilaah kale u dheereeya murugadoodu waa badan doontaa laakiinse anigu bixin maayo qurbaankooda cabninka oo dhiigga ah oo magacyadoodana bushumahayga ku soo qaadi maayo waxaad ogaataa in ilaah leeyahay kuwa ilaah kale u dheereeya murugadoodu way badnaan doontaa waxaad ogaanaysaa inaannu ilaah kala jirin laakiin loo jeedo inaan loo shariig yeelin amaan ilaah kale lala simin haddaba masaalka halkan yaal ayaa waxa uu yahay in dadkii karaahiyada ahaa ee noolaa wakhtigii daa'uud ay caabudi jireen ilaah ku sheege kale waxaana la oran jiray kuwii ay caabudi jireen dagoon iyo baal waxaa iga yaabiyey kuwa yidhaahda ma haystaan caqiido iyo weliba waxyaabo qeexan oo qoran sida ashahaadada masiixinimada marka ashahaadada masiixiyiinta ama imaamka masiixiyiinta waa qoran yahay waxaana weeye haddii aan xoogaa idinka akhriyo oo ay u dhacaysaa sida tan waxaan rumaysanahay ilaaha aabbaha ah iyo sayid ciise masiix oo wiilkiisa ah in la dilay oo uu dhintay oo maalintii saddexaad la soo sara kiciyey oo uu samada aaday oo uu haatanna fadhiyo gacanta midig ee ilaaha aabbaha ah ashahaadadaas way dheer tahay ha yeeshee in yar baan idiinka soo qaaday waxaadse mooddaa inay kuula muuqato mid nooc kale ah oo aanay dhegahaaga u baran waxaana ugu wacan inay soomaali ku qoran tahay aawadeed haddaan ku soo noqonno zabuurka lix iyo tobnaad ayaannu iminkana eegaynaa aayadaha shan ilaa lix ee isla cutubkan waxaana qoran sida tan rabbigu waxa weeye qaybtii dhaxalkayga iyo koobkayga adigu qaybtayda waad xanaanaysay dhulqaybsigiina meelo wacan baan ku helay haah oo waxaan leeyahay dhaxal wanaagsan war maxay wanaagsan tahay marka daa'uud leeyahay rabbigu waxa weeye qaybtii dhaxalkayga iyo koobkayga rabbigu wuxuu yimi dhulka oo waxa uu qaatay jegadiisii markaasoo uu dunida dembiga iyo murugada miirana ku socday wuxuu kaloo halkan ku ahaa sida nin qalaad wuxuu aad ugu farxay ilaah oo waxaa noloshiisu lahayd nabad iyo farxad waxaa halkan uu inoogu sheegayaa qaybtiisa iyo koobkiisa haddaba way kala duwan tahay qayb iyo koob qayb waxaa loola jeedaa waxa anigu aan leeyahay haddii aan ku faraxsanahay iyo haddii kalaba oo waa wax anigu aan leeyahoo ii khaasa koobkana waa waxa aad lahaato ama aad calfato haddaan si faahfaahsan idinku fasiro qayb waa wax lagu siiyey koobna waa waxa calooshaada aad gashato ama aad calfato waxaa haddaba jira dad badan oo dunida jooga kuwaasoo ilaah ku barakadeeyey barakadooyinka ruuxa ama barakooyinka ruuxa aan idhaahdee ha yeeshee kuma raxaystaan koobkooda ma buuxsamo maxaa wacay wax badan uguma jiraan ilaa waxa uu doonayaa haddaba inaad nolosha ku raaxaysataan ciise masiix waxa uu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yuxanaa u qoray cutubka tobnaad aayadda tobanaad markaasoo u lahaa tuuggu wax kale uma yimaado inuu wax xado ama dilo oo halleeyo mooyaane aniguse waxaan u imid inay nolosha haystaan oo ay badnaan u haystaan mar kale ayaa uu sayidkeennu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yuxanaa u qoray cutubka shan iyo tobnaad aayadda koob iyo tobnaad waxaan waxyaalahaas idinkula hadlay in farxaddaydu idinku jirto iyo inay farxaddiinnu buuxsanto haddaba qaarkeen ayaa farxad haysta laakiin wakhti waliba ma faraxsanin waxaan u baahannahay in nololi inugu jirto oo aan lahanno farxadda wakhtiga oo sidaas buu ilaah doonayaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa zabuurka lix iyo tobnaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan anigu waxaan ammaanayaa rabbiga iwaaniyey habeenkiina uurkayga waxbuu ibaraa maxay kula tahay sida aad habeenkii noqonayso haddii hurdadu kaa iman weydo zabuurlaha ayaa waxa uu ka fakeray sayidka markii ay hurdadu ka iman weyday iminkana waxaannu soo gaarnay aayadaha ku qoran ama lagu soo xigto kitaabka axdiga cusub markaasoo uu lahaa sida ku qoran cutubka lix iyo tobnaad aayadda siddeedaad ilaa tan tobnaad baalka saddex boqol iyo saddex had iyo jeerba rabbigaan hortayda ku xusuustaa oo anigu innaba dhaqdhaqaaqi maayo maxaa yeelay isagu wuxuu joogaa midigtayda taas aawadeed qalbigaygu waa faraxsan yahay oo naftayduna way rayraysaa oo weliba jidhkayguna ammaan buu ku jiri doonaa maxaa yeelay naftayda shi'ool kuma dayn doontid oo kaaga quduuska ahna uma dayn doontid inuu qurun arko haddaba zabuurkan waa mid ku saabsan sarakicidda ciise masiix waana fariintii butros soo jeediyey maalintii bentekost haddaan fariintaas quruxda badan oo xustuusta mudan idinku celinno ayaannu eegaynaa kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaad aayadaha shan iyo labaatan ilaa koob iyo soddon baalka laba boqol iyo toban ee axdiga cusub waxaana qoran waayo daa'uud baa isaga ka hadlay oo yidhi had iyo jeerba rabbigaan hortayda ku arki jiray maxaa yeelay midigtayduu joogaa si aan la ii dhaqaajin taas aawadeed qalbigaygu waa farxay carabkayguna waa reereeyey weliba jirkaygu rajiwo ku nasan doonaa maxaa yeelay naftayda haadees kuma dayn doontid kaaga quduuska ana uma dayn doontid inuu quran arko waxaad i tustay ijidadka nolosha hortaadana farxad baad iga buuxin doontaa walaalayaalow waxaan si bayaana idinku sheegi karaa in awowa daa'uud dhintay lana aasay xabaashiisuna ilaa maanta waa inugu dhex taal haddaba isagoo nebi ahaa oo ogaa in ilaah dhaar ugu dhaartay isaga inuu dhashiisa midkood carshigiisa ku fariisin doono wuxuu horay u arkay oo ka hadlay masiixa sarakiciddiisa inaan isaga haadees lagu dayn jirkiisuna qurun arag waxaa haddaba rasuul butros uu si caddaana u qeexayaa in zabuurka lix iyo tobnaad aayadaha siddeed ilaa toban ay ka hadlayaan sarakicidda masiixa waxaa jiray nin ka mid a qolyaha furfuran oo masiixiyiinta ah oo yidhi qidcadaasu ka hadli mayso sarakicidda masiixa markii ay warbixinnada noocaas oo kale ah soo saaraan ayaan ka fakaraa wixii butros yidhi isla maalintaas uu khudbadda jeedinayo ayaa waxaa masiixa soo raacay ilaa iyo saddex kun oo qofood oo la badbaadiyey oo isla khudbaddaas ayaa abuurtay kacdoon ka dhasha boqortooyadii reer roma markaan waxyaabaha ka fakaro ayaa waxaa igu soo dhacday inay wanaagsan tahay in la weydiiyo qolyahaas imise qof ayaa ay masiixa u keenaan markii ay wacdiyayaan simoon butros waxa uu leeyahay zabuurkan lix iyo tobnaad waxa uu ka hadlayaa sarakiciddii masiixa aniguna hadalladiisa ayaan qaadanayaa marka butros waxa uu leeyahay isagoo khudbaddiisii maalintii bentekost sii wata sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaad aayadaha laba iyo soddon ilaa lix iyo soddon oo aynan u haynin wakhti aynu ku akhrinno balse aan jeclaan lahaa in idinku aad nafsaddiinna u akhrisataan bawlos qudhiisu wuxuu soo xigtay haddaba zabuurkan markii uu lahaa sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka saddex iyo tobnaad aayadaha shan iyo soddon ilaa toddobiyo soddon oo leh sidaa aawadeed wuxuu zabuur kale ku yidhi kaaga quduuska ah uma oggolaan doontid inuu qudhmo maxaa yeelay daa'uud markuu qarnigiisa uga shaqeeyey talada ilaah dabadeed ayuu dhintay waana lala xabaalay awowayaashiis wuuna qudhmay laakiin kii ilaah sare kiciyey ma uu qurmin markaa sidaad arkaysaan bawlos qudhiisa ayaa ka markhaati kacaya in zabuurkan lix iyo tobnaad aayadaha siddeed ilaa toban ay ka hadlayaan sarakicidda masiixa haddaba wixii zabuurkan aynu ku soo aragnay waa wax xusuus mudan aayaddii siddeedaad waxaan ku soo aragnay nolosha masiixa markaasoo uu lahaa had iyo jeerba rabbigaan hortayda ku xusuustaa oo anigu innaba dhaqdhaqaaqi maayo haddaba dhegayste sayid ciise masiix sidaas buu ahaa markii uu dunida joogay oo anigu sidaas baan yeelayaa oo masiixa ayaan ku dayanayaa dabadeedna aayadda sagaalaad waxaa ku qoran dhimashada masiixa markaasoo sabuurluhu uu leeyahay iyadoo ruuxa quduuska ahi ka hadlayo taas aawadeed qalbigaygu waa faraxsan yahay oo naftayduna way rayraysaa oo weliba jirkayguna ammaan buu ku jiri doonaa wuxuu haddaba inoogu dul dhintay isku tallaabta isaga oo garanaya in ilaah uu ka sara kicin doono dhimashada dabadeedna waxaa lagu qoray aayaddan tobnaad sarakiciddii masiixa markaasoo uu lahaa maxaa yeelay naftayda shi'ool kuma dayn doontid kaaga quduuska ahna uma dayn doontid inuu qurun arko marka waxaan filayaa inaan isla garanay aayaddaas oo zabuurkanina waxa uu ka hadlayaa sarakicidda masiixa waxaana lagu soo xiganayaa zabuurkan kitaabka axdiga cusub isla sidii aynu idinku soo sheegnayba wakhti hore waxaana caddaan ah in sarakicidda masiixa si cad oo muuqato bayaana loogu soo xigtay zabuurkan waxyiga masiixa ku saabsan maadaama intaas uu ku egyahay cutubkii lix iyo tobnaad ayaannu si dawaaliya dhegaystayaal idinku bilaabaynaa kan toddobiyo tobnaad oo isagu aanu soo koobayno haddaba mawduuca cutubkan toddobiyo tobanaadii ka hadlayo waxa weeye salaaddii daa'uud markaasoo uu ku jiray khatar zaa'ida oo isa soo taraysa haddaan zabuurkan cinwaanka looga dhigay baryadii daa'uud idiin bilowno ayaa su'aasha ugu horraysa waxay noqonaysaa goorma ayaa la qoray waxay u muuqataa inay tahay zabuuradda salaad ku salaysan khibradihii uu ka helay markii uu cidlada warwareegi jiray waxaana haddaba zabuurkan la qoray markii uu ka cararayay saa'uul oo kuwii eryanayeyna ay aad ugu soo dhowaadeen inay qabtaan isaga zabuurkan waxa uu muujinayaa kalsoonida daa'uud ku qabo ilaah laakiin waxaa maladu noqonaysaa inuu aasaasiyan ka hadlayo sayid ciise masiix zabuurkan waxaa kaloo uu noqon karaa salaad aynu ilaah la hor imanayno markii aynu mixno tii daa'uud la mid ah galno ama niyajabno amase aynu khatar galno markii aynu baranayno zabuurkan waa inaan maanka ku hayno inaan ku jirno taxano cusub oo ka hadlaya waxyiyo ku saabsan masiixa horay baan idiinku sheegay in ka bilaabata zabuurka lix iyo tobnaad ilaa iyo kan afar iyo labaatanaad ay ka wada hadlayaan sarakicidda masiixa haddaan markii ugu horraysay haddaba idiin bilowno xigashada cutubkan toddoba iyo tobnaad ayaannu eegaynaa baalka toddoba boqol iyo afar ee kitaabka axdigii hore aayadda koowaad waxaana qoran sida tan rabbiyow xaqa maqal oo qayladayda u jeeso oo baryadayda dhegta u dhig taasoo aan ka soo bixin bushimo khiyaamo leh taasu waa baryadii daa'uud oo waxa uu tiriyey markii saa'uul eryanayey oo nafsaddiisiina ay khatar ku jirtay salaaddanu waxa ay ka timid niyadda wuxuuna leeyahay waxa uu had iyo goorba ka fakarayo ee ah inaanu bushmo been ah ilaah la hor imanin waxaana loo jeedaa hadallo beena waxaa kaloo la odhan karaa hadallada daa'uud ku hadlayo daacaddarro kuma jirto haddaan horay idiinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran zabuurka toddobiy tobnaad aayadda labaad sida tan xukunkaygu ha ka yimaado hortaada oo indhahaaguna cadaalad ha fiiriyeen waxa uu maanka ku hayaa haddaba in rabbigu wax qiyaasi doono oo waxa uu leeyahay indhahaagu ha fiiriyeen cadaalad haddaba anigu garan maayo wax adiga kugu saabsan laakiin anigu weydiisan maayo in ilaah cadaalad ii sameeyo ee waxaan weydiisanayaa inuu ii naxariisto oo waxaan giddigeenba u baahannahay naxariistiisa haddaan horay idiinku sii wadno dhegaystayaal xigashada kitaabkan ayaannu eegaynaa zabuurka toddobiyo tobnaad aayaddiisa saddexaad oo leh qalbigayga waa tijaabisay oo habeennimaad isoo booqatay waad i imtixaamtay oo wax shar ah igama aad helin waxaan u qastiyey inaanu afkaygu xadgudbin waa waxayse leh in ilaah daa'uud tijaabiyey oo weliba uu dembi ka helay waxa kaloo uu ka helay wax kale waxaan xitaa dareensanahay haddii adiga maanta lagu tijaabiyo in laga helayo dunuub haddaba hadalladaas waa in ay marka hore khuseeyaan masiixa markii haddaba zabuurluhu uu aayaddii koowaad ee cutubkan ilaah ugu sheegay in bushimihiisu aanay khiyaano ku jirin ayaa taasu tilmaamaysaa sayid ciise masiix butros waxa uu rabbiga ka sheegayaa ama ka leeyahay sidan ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka labaad aayadda labaiyo labaatanaad baalka afar boqol saddex iyo toban ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan isagu ma uu dembaabin khiyaanana afkiisa lagama helin marka ay sidan tahay butros horay buu u sii socday oo waxa uu leeyahay sida ku qoran aayadda saddex iyo labaatanaad ee isla cutubkan oo isaga markii la caayey dadkii caayey caay uma u celin markuu xanuunsadayna ninna ma u cabsin laakiinse waxa uu isu dhiibay kan xaqnimada wax ku xukuma haddaan horay idinku sii wadno zabuurka haddaba oo dib ugu soo noqonno ayaannu eegaynaa aayadda afraad ee zabuurkii toddoby tobnaad waxaana odhan sida tan oo shuqullada dadkana waan ka haray oo ereyada bushumahaaga ayaan kaga joogsaday jidadkii kuwa waxdulma oo dhan marka uu leeyahay kuwa waxdulma ayaa loo jeedaa shaydaanka iyadoo ay ugu wacan tahay xaadirnimadiisa dunida mid waliba oo ka mida carruurtii ilaah waa inuu feejignaadaa daa'uud waxa uu joogay dhulka cadaawaha waxaana uu garanayay arrinkaa markii uu xataa iska qarinayay saa'uul waa in uu joogay waa inuu joogay dhulkii cadaawayaashiise ee waa kuwii ku wareegsanaa sayidku waxa uu ka yidhi kiniisaddii bergemas ayaannu iminkana eegaynaa sida ku qoran kitaabka muujintii cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaad halkaasoo aynu ku arki doonno sida kuwa cadowga ahi ay ula dhaqmaan ninka xaqa ah waxaana ku qoran muujintii cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan waan ogahay meeshaa deggan tahay inay tahay meesha carshiga shayddaanku yaal oo magacayga waad xajisaa mana aadan inkirin iimaankayga xataa waagii antibas joogay isagoo ahaa markhaatigaygii iyo kaygii aaminka ahaa oo dhexdiinna lagu dilay meesha shayddaanku deggan yahay sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin